Degmada Booq oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin uu u geysanaya maamulka ay xabashidu ka dhisatay halkaas. Maamulka ayaa handadaad iyo xarig ku haya dadka rayidka ah ee ku dhaqan degmada. Taas beddelkeedana aysan jirin waxay ka qabteen dhibaatooyinka xagga nolosha ah ee ka jira degmada. taysii jaamac barre waxa uu ka mid yahay ganacsatada iyo dhallinyarada degmada bookh oo baxsad ka ah bacsi ay ku hayaan ciidanka maamulka degmadaas ayaa ka hadlay dhibaatada ay wajahayaan dadka rayidka ah aniga magacaygu waa tayaasir jaambarra xaashi waxaan ka cabanaynaa adeegyada aas-aasiga ah inay bulshadu u baahan tahay laba sana layr bookh ma helin nadaafadii qashin baa xire ee dowladda hoose shaqadeedii waxaad moodaa inay ka dooratay ul qaar ah ama maaragtay cagajuglaynta shacabka iyo xarigga iyo xabsiga inay dadka ugu goodiyeyso ugu faanayso shaqadeediina inayba ilowday
waxa uu sidoo kale sheegay in isaga qudhiisa uu baxsad ka yahay magaalada ay ciidan ku raad joogaan sababo ku aadan fikirkiisa uu cabiray awgeed qofkii hadla waa la xirayaa waa la juujuubayaa aniga hadda ciidama ay goobaya maalindhowd baan fikir ka hadlay al-aana waxaa laila raadinayaa in maaragtay laibah dilo oo lai jir dilo run ahaantii nin ganacsadaha oo magaalada hormariyey oo ka shaqeeyey baan ahay gurigaygii iyo ilmahaygii baa loo daatay ciidama alaana i goobaya waxaa la ii sheegayaa in si adag la ii goobayo aniguna haddeer meel aan ku sugnaa xitaa may ogaan karaan waxaana keenaya waxaan ka cararaynaa jirdil iyo dhibaato iyo maaragtay in anaka gumaysi ay nagu sameeyaan oo maskaxdayada iyo damiirkayada iyo inay wax u dhimaan si kastaba ha ahaatee maamulka ay xabashida itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa laga soo sheegayaa nolol xumo aada u daran iyadoona ay bulshada u dheer tahay xarig iyo jirdil joogta ah